haatana nairobi goordhoweyd waxaa magaalada nairobi kusoo gabagaboobay barnaamij kulan dadweyne ah oo laanta af soomaaliga v o a ee halkaasi maanta ku qabatay kulankan dadweyne ayaa waxaa looga dooday doorka saxaafadda xorta ah ee goobaha ay colaadda ku jirto iyo weliba wakhtiga kala guurka ah ee soomaaliya haatan ku jirto haddaba waxaa khadka telefoonka ee nairobi si toosa ugu jira wariyaha v o eda maxamed faarax shire oo ka mid ahaa wariyaashii kulanka ka qayb galay hawshana dhinac ka waday
watay aad baad mahadsantihiin dhegeystayaal meel walba hayo goob walbao joogtaanba halkan waa magaalada nairobi barnaamijkaasi iminka ayuu inoo soo gabagaboobay daqiiqadihii lasoo dhaafay halkan ku suganahay waxaa igula sugan safiirka mudane cabdi maxamed cabdi afey oo ah ergeyga gaarka ee arrimaha soomaalida hay-adda qaramada midoobey ee u n h c r marian sheekh oo ah siyaasiyad ka tirsan gobolkan geeska africa gaar ahaan gobolka soomaalida dalka dalkani kenya waxayna u tartamaysaa kursiga deegaanka gaarisa county dumarka shukri aadan cumar oo iyaduna ka tirsan arrimaha soomaalida dalka soomaaliya kasoo jeeday arrimaha bulshada ka shaqeynaysay waxaan ku horeynayaa gacanteyda bidixda waxaa fadhido marian sheekh marian shirkii waad ka qayb gashay dadkii dooda qeybta ka dhibtay ayaad ka mid ahed maxaa kaaga baxay maxay ahayd duruucda shirkan waxaad is leedahay
aada iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed anigaan ku faraxsanahay horta sida laygu soo dhaweeyey shirka waana muhiimad arrimaha lagaga hadlayay in maxay aheeday had iyo jeer laisweydiiyo maxaa yeele midda igu horreyseen ka hela meesha waxay ahayd in aad idinka hata qaadi haysaan baxdi ood fiirin haysaan howlahaad bulshada ka fulinayseen inaad si toosa u qabataan arrimaha meesha lagaga hadlana arrimo muhiim ay ahayd siyaasada soomaaliya iyo sida maxay ahayd dowladda loo arko iyo dadka maxay ra'yiga ka dhiiban lahaayeen mideeda kale arrimihii qaxootiga oo midda aniga aad qaasii taabatay oon weliba su-aal iyo ka dhiibtay iyo maxay aheeday tusaalabo ahayd marka runtii wuxuu ahaa shir muhiim ah sidaan u arkay oo aada iyo aada loo baahan yahay had iyo jeer in la isweydiiyo xaggeen wax gaarsiiyey iyo xaggee maxay aheeday aan rabo inaan kor oga sii qaado arrinta waxaan v o v o soomaaliya v o a soomaaliya aan aada ugu dardaarminaya v o a somaali waay v o a soomaaliya ma aha weli baan ku celcelinaya taa maxaa yeele soomaaliya baa naga badan wadanki waa wadan soomaali boqol kiiba sagaashan siya iyaga laakiin annagana boqol kiiba toban arrimaha soomaalida wadamada kenya iyo sida ku nool halama soo qaado insha allah aad bay umahadsanta taasi waxay ahayd marian sheekh waa tahay shukri aadan omar ayaan iminkana u wareegaya shukri waxyaalihii looga hadlay adiga sida gaarka ah kuu khuseeya is leedahay way ku qabanayeen oo dooda dadkii kamid ah safiirka oo kale maxaa kamid ah
bismillah waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay horta shirka meeshii ka dhacay aad baan maaragtay u shaqayseen v o a na aada bay umahadsan tahay waxaan aada iyo aada ii taabtay arrimihii kala guurka soomaaliya waxaan u arkaa qof ahaantayda kala guurka soomaaliya inay jiraan caqabado waaweyn oo hadda maaragtay maantay taagan sida weerarada isdaba jooga oo argagixisada oo dhacaya sida xasiloonidii oo sii yaraanaysa sida abaaraha sida burcadbadeedii oo soo noqotay marka aada iyo aad waxaan jeclaan lahaa waxaan kaloo arkaa warar badan oo v o a aan kasoo dhegaysanayno oo tarbixinka soomaaliya aanan ka arkaynin marka miyaa la odhan karaa caburin baa jirta taasi ma fahmin mideeda kale waxaan rabnaa inaan ku darsano dad badan oo rugcaddaa ah baa kuraasta laga bedelay dad amajar ahna waa lagu bedelay xasilooni darana waa ay jirtaa insha allah khayr baan rajaynaynaa laakiin dowladdu waa inay aada iyo aada u eegtaa arrimaha waa tahay safiirka arrimaha qaxootiga u qaabilisan dalka soomaaliya mudane maxamed cabdi afey ayaa iyaguna dhankayga bidix midig fadhiya mudane dadkii dooda qeybta libax ka qaadanayaad ahayd waxaynu arkaynay su-aalo badan oo kugu soo noqnoqonayo arrimaha qaxootiga iyo dibcelinta ku saabsan waa tahay waa qodob dooda kamid ayuuna ahaa maxay tahay hadaafta hay-adda qaramada midoobey ay ka leedahay xaaladda dadka qaxootiga ku sugan dalkani kenya iyo dib u noqoshada iyo kala guurka iminka soomaaliya iyo qaabka laisku waafajin kara dadkaasi dib u noqonaya
horta aada iyo aad baan idinkugu mahad celinaya barnaamij fiican buu ahaa su-aalo badan ayaa meeshaan shacabka iskugu imaaday ay runtii muujiyeen ugu horreyntii baahi badan ay u qabaan dowladnimada soomaaliya dadka halkan iskugu yimid maanta waxay rajo ka qabaan inay soomaaliya madaxda hadda waddanka maamulaysa inay si fiican waddanka u maamulaan rajada farada badan ay ka qabaanna inay ka muujiyaan ay ka dhabeeyaan midda labaad waa arrinta qaxootiyaha ku saabsan si aad ogsoon tahay barnaamij hadda dhowr bilood soo socday ayaan ku jirnay oo ah si loo muujin lahay difaaca iyo taakuleenta qaxootiga soomaaliyeed oo gobolkan ku daadsan oo yemen ay kamid tahay ethoopia ay kamid tahay jabuuti ay kamid tahay kenya ay kamid tahay waxaan ogsoon tahay inaan shir weyn halkaan aan ku qabanay oo shir madaxeed ay iskugu imaadeen madaxda qaxootiyahaas martigeliyey waxaan ka codsanay marka qaxootiga soomaaliyeed intay u baahan yihin in la martigeliyo in la hayo intii hadda noqon rabtana inay si nidaamsan oo ay raalli iga yihiin ay ku laabtaan islamarkaasna loo hagaajiyo meeshay ku noqon lahaayeen iyo faciliska u baahanaayeen maxaa yeele noqoshada naftigeeda wax u baahan tahay wax la og yahay oo dadka anfacay inay noqoto aada u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa mudane maxamed cabdi afey haddii aan soddon ibriqsi siiyo maryan sheekh maryan doodii waad maqlaysay safiirkana waad maqlaysay xaaladda iminka kala guurka dadka soomaalida ee dib u noqonaya ee deegaanka adigu aad ka imaatay ayay ka ima ayay ku sugan yihiin maxay kula tahay in dadka deegaankana u baahan yihiin dadka qaxootigana u baahan yihiin
maxamed sidaan haddaadi sheegay anaga qaxootiga waan soo dhaweynay gacmo furan baanu kusoo dhaweynay mana rabno in la qasbo waa in ay ayaga iskood u laabtaan markay laabanayaan meeshay ku noqonayaan la eego laakiin meesha ay ka tegayaanne waa dhul oo aada u nabaad guuray in nabaad guurkaas arrimaheeda la eego arrimaha deegaanka la fiiriyo nabaad guurka tusaale waxaa nooga soo qaadan karnaa libooya libooya waaga qaxootiga deganaa laba sano keliya ahayd markii laga soo rara kadib wax loo noogu laabto ma jirin marka waxaan ka baqahay anigoo reedadhaab ah inay taa nagu dhacda anagoo labaatan iyo shan sanane aan nabaad dhulkeena una nabaad guuray marka waxaan rabnaa in programka lagu daro maxay arrimaha daaqa shukri aadan omar waata shukri kala guurka ayaa la maraya dadkiina xaalada ayaa lagu jiraa mugdi ah oo ciidamada dalka soomaaliya waa la nidaaminayaa baa laleeyahay ma kula tahay in musuq maasuq soomaaliya ay ka marnaan karto ugu dambeyntii
way ila tahay inay ka marnaan karto haddii la wada shaqeeyo oo la wada tashado oo dad badan lagu daro talooyinka si aan maaragtay loo helo xasilooni fiican si hawlahan culus looga gudbo mideeda kale arrimaha militariga iyo maaragtay hawlahan cusuba hadda maaragtay la sameynayo waxaan jeclaan lahaa in ay noqoto mid wada tashi consultative weyn laga qaato oo ay dalku waxay u midaysan yihiin loo gudbo oo aysan noqonin maaragtay wax oon qoorqabad ah oo haddeer maaragtay cusub oo lagu lagu lagu caburinayo dadka ama lagu qasbayo waa tahay ugu dambeyntii waxaan ku soo xirayaa safiirka maxamed cabdi afey waa tahay ma kula tahay in adduunka iminka diyaar u yahay in soomaaliya wax ka qabto adduunka diyaar ayuu u yahay soomaaliya in la garab istaago doorashadana dooro doorasho aada rajab mu rajab mu rajab fiican ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku abuurtay ahayd kelito waxaa laga rabaa shacabka soomaaliyeed inay dowladdiis garab istaagaan madaxda soomaaliyeed inay shacabkooda la tashadaan wadatashi joogta haddii la sameeyo waxaan isleeyahay rajada soomaaliya ay leedahay waa la gaari doonaa beesha caalamkana taasay ku xisaabtamaysa aada u mahadsantihiin meel walba hayo gobol walba joogtaanba halkan waa nairobi nagala socoteen intaas ayaynu kusoo gebagabeynaya barnaamijkan waxaa idinla socodsiin anigoo maxamed faarax shira sidaas ayaan idinkaga tegaya